بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وحاوي مركي أن كسو بحني qur-aankii ilaahay subxaana wa tacaala uu kala dhigdhigay oo caddeeyey oo wax walba muujinayo oo nimankii mushrikiintan ay dhegaha ka furaysteen inuu cadaab u dambayn doono kuwaasoo tilmaantooda la sheegoy naftoodii dunuubta iyo macaasida iyo kufriga kama ayna dahirin haddana ilaahay wuxuu noo sheegayaa sidii qur-aanka lagu yaqiinay in laga sheekeeyo kuwii qur-aanka ku intifaacay ee rumeeyey inna aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay lahum waxaa u sugnaaday ajrun abaal baa u sugnaaday oo hayru mamnuunin aan laga goynaynin kuwii iimaan iyo camal wanaagsan isku daray aakhare markii la gaaro waxay leeyihiin abaal oo aan laga goynaynin bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin kaasoo weligii jirayo intay jannadu jirto jannaduna weligeedna waxaa weeye way jiraysaa intaa markaan ka baxnay yaa koonkan aan ku noolahay kitaabkii aan sheegaynee maftuuxa ahaa iyo ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo cilmigiisa iyo wax walbo iyo siduu ku abuuray baa liinoo sheegi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow gaaladan waxaad ku tidhaahdaa a innakum idinku la takfuruuna miyaad ku kufrinaysaan biladii allihii khalaqa alarda ardada abuuray fii yowmayni laba maalmood ku abuuray qul waxaad tidhaahdaa innakum idinku la takfuruuna ma ku gaaloobaysaan biladii allihii khalaqa alarda ardada abuuray fii yowmayni laba maalmood ku abuuray bal ilaahay awoodda safiira wuxuu dhulkii ku abuuray waxaa weeya waa waa istifhaam oo canaan iyo isugu jirto in lala yaaban yahayoo waxaa la yidhi saad ilaahaga saa'a ee alcaliyu sha'ni sha'nigiisa uu koreeyo oo qaadir calaa kulli shay wax walbana awooda oo ardada abuuray waxaa weeye fii yowmayni laba maalmood ma allahaasaad diidaysaan ood ku kufrinaysaan wa tajcaluunama waxaad u yeelaysaan lahu allahaas andaadan kuwa shuraka oo kufac ah oo ku filood garab dhigaysaan miyaad ilaahay u samayseen daalika allahaas ardada saa u abuuray rabbualcaalamiina caalamkan oo dhan allihii barbaarinayo kobcinayo weeye sidee bay marka asnaam oo xun oo aan ilaahnimo astaahilin inaad garab dhigtaan marka sidaasuu ilaahay uyuu sheegay soo ardadii laba maalmood laguma abuurin wa jacala ilaahay wuxuu yeelay fiihaa dhulkii dhexdiisa rawaasiya buuro qodqotomo yuu min fawqihaa korkuu kaga dhakabiyey sidii waxaa weeyaan sidii owtaaddii ama dhakowgii wa jacala fiihaa rawaasiya min fawqihaa ee jacala wuxuu yeelay fil ardi jibaalan thawaabita si ayn anlaa tamiida bilbashari inayna inala dhaqdhaqaaqin wabaaraka fiihaa alla wuu barakeeyo khayrkeedii buu badiyeyoo biyihii iyo muxuu ahaa iyo wixii la abuuranaya beertii iyo midhihii iyo candhadii dararaysay ayuu yeelay waqadara ilaahay wuu sarjaray fiihaa dhulka dhexdiisa aqwaatahaa waxay dadka inta ilaahay uu abuuray oo bini aadama iyo bini aadam waxaan ahayna dawaab ah ilaahay waxay cunaan buu u abuuray si ugu arsaaqo khalaqa fiihaa webiyaasheedii buu abuuray geedihii buu abuuray dawaabtii kuwii dhulka soconayuu abuuray fii arbacati ayaamin afar maalmood sawaa'an oo siman lissaa'iliina ay fii tamaami arbacati ayaamin kaamilatin mustawi bilaa siyaadatin walaa nusqaan waxaa weeye waa afar maalmood oo taam ah oo kaamil ah oo siman oon waxna lagu darin waxna laga nusqaaminin lisaa'iliina can muddati khalqi alardi wamaa fiihaa dhulkan iyo waxa yaallo max goormaa la abuuray oo meeqaa la abuuray ciddii su'aalaysay wakaa waa laguu sheegay waa afar maalmood humma markaa ka bacdi buu istawaa ilaahay u qasday ilaasamaa'i cerkii buu u qasday wahiya iyadoo dukhaanun oo oo muxuu ahaayey وهي دخaan iyadoo qiiq ah ee yuu ilaahay yuu qasday iyadoo aad moodo sidii qaab ay qiiqa xaggiisa ay leedahay waxaa looga jeedaa waa biyaha qiiqoodii oo muxuu ahay dhulka ka baxay baa yaa yaa loo jeedaa fa qaala alla wuxuu yidhi welilardi lahaa fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi samadii iyo welilardi dhulkii i'tiyaa kaalaya tawcan waxaa weeyaa idinkoo ogol oo karahan idinkoo la idin qasbay oo amar ah ku imaada waxaa weeye ay taa'iciina oo daa'icatayni idinkoo ateecayo oo mukrahatayni idinkoo la isqasbay qaala taa waxay yidhaahdeen ardadii iyo samaawaadkii ataynaa waa nimid daa'iciina annagoo oggol sidaas ay yidhaahdeen ilaahu amarkaaga waan oggol lahay sidaas ayay ay yidhaahdeen amarkaaga waan adeecnay amarka ilaahay waa mutiic weeyaan markii ay sidaa uu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa yaa waxaa weeye anhaartii iyo dhulkii iyo wixii oo dhan marka qaalataa ataynaa daa'iciina faqadaahunna ilaahay wuxuu ka dhigay samaawaadkiina sabca samaawaatin toddoba cir buu ka dhigay fii yowmayni laba maalmood buu ku abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fii yowmayni samaawaadkiina markaas laba maalmood markaasaa waxaa meeshaa ku dhammaaday fii sittati ayaamin waxaa weeye lix maalmood oo ilaahay had iyo goor uu inoo sheego inuu samaawaadkii ardada fii sittati ayaamin uu ku abuuray wa awxaa wuu u waxyooday fii kulli samaa'in cirkii la arkabo amrahaa amarkeedii wixii uu ka doonay iyo wixii la faray waxaa weeyaan rattaba fii kulli samaa'in waxaa weeye wixii ay u baahantaho malaa'ig ah iyo wax alle wixii oo kaleeto yuu ilaahay yuu kala ratibay wasayannaa waan qurxinnay buu yidhi ilaahay assamaa'a cirkii addunyaa ee dhowaydna bimasaabiixa sidii waxaan ku faynuuso oo kale yaanu muxuuah yaan ku qurxinnay zayanna asamaa'a bimasaabiixa iyo wa xifdan inaan ku ilaalinno waxaa weeye tii dhoweyd oo innaga inoo soo dhoweyd xiddiga oo dhalaalayo yaa dadka dhulka joogo ay daawanayaan iyo iyadoo laga waardiyeynayo iyo wa xifdan iyaga oo shayaadiinta inay wax soo xadda laga celinayo daalika allaha awooddaa leh taqdiiru alcasiizi allihii casiiska ahaa qadaridiisii weeye alcaliimi ee cilmiga u saaxiibka ahaa daalika taqdiiru alcasiizi alcaliim waxaa weeye daalika taqdiiru alcasiizi allihii casiiska ahaa waxaa weeye taqdiirkiisi alcaliimi oo cilmiga badnaa oo masaalixda adoonk adduunkiisa waxaa weeye ilaahay sancadiisii weeye waa alcasiiz fii mulkihi mulkigiisa isagaa khaalib oo cid ku haysata ma leh alcaliimu bimasaalixi khalqihi khalqigiisa waxay u baahan yihiin oo maslaxana ilaahay baa og subxaanahu wa tacaalaa fa in acraduu hadday jeedsadaan kuwan oo gaalada oy ku diidaan faqul waxaad tidhaahdaa andartukum waan idiin digay anugu faqul waxaad tidhahdaa andartukum saaciqatan saaciqaan idinka digay mid hanqadh ah oo muxuu ahaayey idin suuxin doonto ayaan idinka digay saaciqatan midla saaciqati caadin reecaad saaciqadoodii oo kale ah haddii aad ay ku diideen waxaad ku tidhaha saaciqatan mid oo hanqadh ah oo dhulka idinla gariirinayso oo midla saaciqati caadin wathamuuda oo kaleeta ah hadday iimaanka ka jeedsadaan waxaan idinku cadaabgelinayaa cadaab weyn iyo halaag oo sidii ree caad iyo ree tamuud loo halaagay ee ku cibraqaata id goortii ayaa la halaagay ree caad iyo ree tamuud jaa'athum ay u timid alrusulu rusush baa u timid min beyni aydiyihim xagga hore iyo wa min khalfihim xagga dambe yay uga timid min kulli jawaanibihim meel la arko si ay u hanuuniyaan ayay ku dadaalayeen anlaa tacbuduu ila allah iyo markaa waxay ula yimaadeen ay bianlaa tacbuduuha caabudina ila allaha ilaahay moogiyo waxdahu keligii qaaluu waxay yidhaahdeen low shaa'a hadduu rabo rabbunaa rabbigannaga kuwiibaa dhahaya la'anzala malaa'ikatan malaa'ig buu soo dejin lahaa kulligood way isku waafaqsan yihiin inay bini'aadamka sharafta iyo rasuulnimada ay u diidaan way isku waafaqsan yihiin la'anzala malaa'ika malaa'ig bay soo dejin lahaayeen fa innaa annagu bimaa ursiltum wixii laidinku diray rusushiyay bihi kaasi kaafiruuna waannu diidnay wixii laidinku diray waxay u leeyihiin in la soo dirayba ma rumaysnee jees jees bay ka tahay fa innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruuna kaas annaga waannu ku kufrinoo waan diidnay ayay yidhaahdeen marka in markii laisku soo duuduubay reer samuud iyo reer caad iyo waxay sameeyeen yaa mid walba haddana waa la kala dhigdhigay sida ay ay nebi huud ku qaabileen kuwan caada iyo samuud sida ay saalix ku qaabileen yaa qur'aanka sidii lagu waxaa lu yidhaaha ijmaalun waxaa tafsiilun bacda ijmaal markii aan soo duuduubnay yaa hadda mid walba wuxuu sameeyaa yaa la sheegayaa fa amaa caadun ree caad fastakbaruu way isweyneeyeen fil ardi dhulkay isku weyneeyeenoo bikayri alxaqi isweynayn aynan xaq aynan u lahayn oyna mudanin ayay isweyneeyeen markaa dhulkiibay ku kibreen fa baqow wacatow wacasow watakabbaruu waa markaasay isweyneeyeen oy kibreen oy ilaahay caasiyeen oo ay markaa isweyneeyeen addoommaha ilaahay iyo intii nebi huud soo raacdaybay yay ku kibreen wa qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen man kuwa man kumaa ashaddu naga xoog badanoo naga adag minnaa annaga quwatan xagga awoodda quwadoodii iyo wixii ilaahay siiyey bay ku kadsoomeen waa kuwii muxuu ahaayey qur'aanka uu yidhi atamnuuna bikulli riicin aayatan wixiibay ku kadsoomeenoo waxay yidhaahdeen oo annaga yaa naga xoog badan maxaa yeelay niman aad iyo aad u waaweyn oo dheer dheer oo khalqi weyn oo yay ahaayeen quwadoodii sidaa ahaa hal nin oo keli ah yaa waxaa la yidhi dhagax weyn buu jabalka ka soo qaadayo fa yakhtalicuha biyadihi mar hadday sidaa yihiin ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow miyayna arkaynin anna allaaha alle alladii allihii khalaqahum iyaga abuuray huwa isagu ashaddu inuu ka adag yahay minhum iyaga quwatan xagga quwada inuu ka adag yahay miyan miyayna arkaynin miyayna ogeyn awalam yarow miyayna arkaynin ama miyaynan ictiqaadinaynin anna allaaha alle alladii allihii khalaqahum iyaga abuuray huwa isagu ashaddu kii ka adag minhum quwatan waxaa weye waa lala yaaban yahaye qudradii ilaahay miyay ogaadeen allaha weyn ee abuuray oo kaa'inaadkao dhan abuuray huwa acdamu minhum quwatan wa qudra ilaahay baa ka weyn wa kaanuu waxay ahaadeen biaayaatinaa aayaadkanaga yajxaduuna kuwii diido ayay ahaayeen kuwa ree caad ah wa kaanuu biaayaatinaa yajxaduun fa arsalnaa waxaan diray calayhim korkooda riixan dabayl sarsaran oo qabow yacnaha oo qaylyayso waxaa weeyaan riixan sarsaran dabayl aad u qabow laakiin qabowga keliya ma ahee waa sida duufaankoo kale oo qaylyayso oo wax walba rujinayso oo wax walba halaagayso dhawaqeeda keli ah fii ayaamin maalmay ku socotay naxisaatin oo wuxuu ahaayey shu'mi ahoo oo muxuu ahaayey balaayo ah fii ayaamin maalmo naxisaatin oo muxuu ahaayey hoda xun ayay ku socotay oo aan la barakaynin maxaan ugu socodsiinay ama maxaan dabaysha ugu dirnay linudiiqahum inaan dhadhansiino cadaaba alkhizyi waxaa weye cadaabka hoogga cadaabkiisa waxaa weeye fi lxayaati اddunyaa noloshan dhow ee liidato walacadaabu alaakhirati aakhira cadaabkeeda akhzaa ka sii xun oo ka dulli badan wa hum iyagiina laa yunsaruuna looma gargaarayo sidaasuu ilaah yidhi wa amaa hamuudu ree hamuud waasoo tafsiil baa loo kala qaaday marka hore intii la isku daray wa amaa hamuudu ree hamuud fa hadaynaahum waan tusnay hanuunkaa laba u kala kaco midna ilaahay oo iimaanka qalbiga qofka u geliyo midna waa jidkiioo lagu tuso ama inaad qaado iyo inaad diidaba marka jidkiibaa la tusay weeye hanuunkii oo hanuunkii oo iimaanka ahaa ma aha wa amaa hamuudu reer hamuud fahadaynaahum waanu jidkii baan tusnay fastaxabbuu waxay doorteen oy jeclaysteen alcamaa indhala-aan yay cala alhudaa hanuunkii ka doorteen waxaa weye jidka liibaanta ayaan yaan tusnayoo kii baadida ayo yay kii hanuunka ka doorteen gaalnimoy bay cala aliimaani ka doorteen fa akhadathum waxaa qabatay saaciqatu alcadaabi alhuuni cadaabka oo waxaa weeye fa akhadathum waxaa qabatay saaciqatu alcadaabi cadaabka saaciqadiisi kiisii oo qayliyaysay alhuuni ee ihaanaysanayey waa ka fa akhadathum qaaricatu alcadaabi cadaabka kiisii kawinayey almuuqici ku ridayey fi lihaanati waaldulli bimaa bisababi maa sababtii ayuu u qabtay cadaabkaa kaanuu ay ahaayeen yaksibuuna inay kasbadaan wanajaynaa bimaa kaanuu yaksibuuna waxay kasbanayeen daraaddii wanajayna aladiina kuwiina waan badbaadinay aamanuu rumeey oo wa kaanuu ahaa yattaquuna kuwii ilaahay ka baqaya ahaa kuwaa iyagana waa la badbaadiyey wa yowma yaxshuruhum intaa markaan labadaa qolo sidii loo halaagay ilaahay koonkan suu u abuuray iyo labadaa qolo sidii loo halaagay markaan ka soo baxnay yaa haddana waxaan gelaynaa waxaa weeye maalintaa qiyaamo iyo howlkeeda iyo cadaabkeeda iyo waxaan dadka qabsan doono tii baan yaa ilaahay nooga sheekaynayaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaalaa wa yowma maalinta yaxshuruhum wadkur ka sheekee yowma maalin ka sheekee nebi maxamedow wadkur ka sheekee yowma maalin ka sheekee nebi maxamedow ilaa yuxsharu la kulminayo acdaa'ullaahi ilaahay cadowgiisii ilannaari naartaa loo kulminayaa acdaadii ilaahay yaa naarta loo kulminayaa oo fahum iyagii yuusacuuna waa kuwa la horeeyo waa la xabaasiyo kooda ugu horeeyo kan ugu dambeeyo si ay isaga dima yimaadaan xoolaha marka biyaha laga waraabin sida la isugu celiyo geed hoostii loogu tuuro sidii oo kale loo tuuri wa yowma yaxshuruhum walyowma ka sheekee yaxshuruhum ilaahay uu kulminayo acdaa'ullaahi ila annaari oo fahum iyaguna yuusacuuna kuwa la isu horay oo la isu xabaaso oo la isu celiyay ay yihiin xataa idaa maa jaa'uuhaa markii ay yimaadeen shahida waxaa ku markhaati kacay calayhim korkooda samcuhum maqalkooda iyo wa absaaruhum araggooda iyo wa juluuduhum saantooda maqaartooda bimaa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayeen ayay ku markhaati kaceen maxaa le markhaati waxaa ugu filan jidhkooda shahida calayhim waxaa ku markhaati kacay samcuhum maqalkoodii wa absaaruhum araggoodii wa juluuduhum haraggoodii bimaa kaanuu bimaa shay bay ku markhaati kaceen kaanuu yacmaluuna ay camal fali jireen oo dembi iyo gaalnimo ah xadiidka nabiga waxaa ku soo arooray fa yukhtamu calaa fiihi afkiisii baa la owdayaa tuma yuqaalu lijawaarixi waxaa loo odhanayaa intiqii waxaa weye hadal fatantiqu waxay ku hadlaysaa biacmaalihi tuma yukhallaa baynahu wa bayna alkalaami isagiyo markaasaa haddana afkii baa laga furi fa yaquulu wuxuu odhanayaa bucdan fogaansho yaa la kunna waxaa idiin sugnaaday samcigii iyo absaarkii iyo juluudiiow waxay fogaashaa la kunna idinkaan waxaa weeyaan la kunna idinkaan wa suxqan la kunna bucdan fogaansho oo naxariis iyo ilaahay laga fogaadaa la kunna idiin sugnaaday iyo wa suxqan fogaansho waxaa weeye facan kunna idinka xaggiinnaan kuntu unaadilo idinkaan idinka doodayey wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii lijuluudihim haraggoodii waxay ku yidhaahdeen lima shahidtum calaynaa oo maxaad noogu markhaati kacdeen maxaad noogu markhaati kacdeen idinkaaban idinka doodaynaye waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen annagu iskama aana markhaati kicine antaqana allaahu ilaahay baa naga hadliyey alladii allihii antaqa ka hadliyey kulla shayin wax kastoo allaha ka hadashiiyey allaha unbaa annagana naga hadashiiyey wa huwa isagaa khalaqakum ilaahay baa idin abuuray awala maratin markii ugu horraysana isagaa idin abuuray wa ilayhi ilallaahi ee alle intii ka ah yaa turjacuuna la idiin celinayaa wuxuu yidhi wahuwa khalaqakum awala huwa awjadakum isagaa eber idinka soo abuuray wuu idin nooleeyey idinkoon waxba ahayn faman qofkii allihii awooday kaasi inuu naga hadliyana wuu awoodaa bay yidhaahdeen wa ilayhi ilallaahi alle yaa turjacuuna la idiin celinayaa waxaa weeye annaga ha la yaabina inaan hadallo maxaa yeele ilaahay qudradiisaa naga hadashiisay siduu ilaahayba meel cidlaa idinka abuuray sidaasuu mar labaad haddana idiin soo celinayaa wamaa kuntum ma idan ahayn tastatiruuna inaad iska asturtaan an yashhada inuu markhaati kaco calaykum korkiinna samcukum araggiinna walaa absaarukum waxaa weeyaan samcukum maqalkiinna walaa absaarukum araggiinna walaa juluudukum haraggiinna inay idinku markhaati kacaan aslanba ma idan filaynin baa la yidhi saa uma inaad sidaa idin fadeexayn doonaan oo laga hadashiin doono ma idan u malaynaynin walaakin danantum waxaad malayseen allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa wadaalikum dannukum walaakin danantum waxaad malayseen anna allaaha alle laa yaclamu inuusan ogeyn kahiiran in badan oo mimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ah wadaalikum kaana dannukum waa melihii melihiinni weeye aladii danantum birabbikum rabbigiinna waxaa weeye sidaa foosha xun aad u malayseen ardaakum wuu idin halaagay fa asbaxtum waxaad ahaateen min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaad ahaateen buu yidhi fa asbaxtum min alkhaasiriina weli maqaaradii baa wata magacii juluuddii fa in yasbiruu baa layidhi haddii ay sabraan fannaaru naartiibaa mahwa nagaadi u ah lahum iyagay ku nagaanayaan naartiibay ku nagaanayaan wa in yastactibuu hadday xumaan keena xumayn hadday keenaan iyo xaalla famaahu ma ahaanin min almustactabiina kuwii xaal iyo xumayn iyo sabeenxir laga qaado ma ayna ahaanin wa qayadnaa lahum quranaa'a fa zayanuu lahum maa bayna aydiihim kuwani marka waxa dhumiyey ee habaabiyey yuu ilaahay noo sheegayaa wa qayadnaa waxaannu u xukunnay lahum iyaga quranaa'a kuwa la xidhiidho wa qayadnaa lahum quranaa'a kuwa iyaga la xidhiidhiyo ayaan mushrikiinta u sakhirnoon u sahalnay wa qayadnaa lahum quranaa'a fa zayanuu way u qurxiyeen lahum gaaladii kuwii qurannada ah ee shayaadiinta ahaa maa bayna aydiihim waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ah waxaa weeye wixii oo dhan bay uyay u qurxiyeen oo acmaashoodaas ayay waxay uga dhigeen wax fiican waqayadnaa lahum quranaa'a fa zayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum iyo wixii gadaashooda ah wa xaqa waxaa waajibay calayhim korkooda alqowlu qowlkii baa ku waajibay fii umamin maca umamin kuwaasoo qad khala tagtay min qablihim iyaga hortooda oo min aljinni jinnigii ah walinsi insi ah innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaaray ahaadeen kaanuu waxay ahaadeen innahum kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaaray wa qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwii haddana waxaa weeye gaaladii iyo sida ay qur'aanka ula dagaalamayaan yaa ilaahay inoo sheegayaa wa qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay laa tasmacuu ha maqlina lihaada alqur'aani qur'aankan ha maqlina oo ha dhegaysanina oo walqow fiihi ku yooma oo ku qeeliya wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kafaruu laa tasmacuu ha maqlina lihaada alqur'aani qur'aankan ha dhegaysanina oo walqow fiihi waxaa weeye ku yooma oo ku qayliya fiihi qur'aankaa lacallakum waxaa suurowda takhlibuuna inaad ka qaalib noqotaan sidaasay isu dardaarmeenoo nabigu markuu qur'aanka aqrinayo sidii ciyaalo suuqi inay qaylqayliyaan oo ay ku buuqaan si aan qur'aanka loo dhegaysanin waxaad garan nin niman jabay oo meel walba ka soo oodantay oo hadda marka qowqaa'iyiin baa la yidhaahdaaye inay iska qeylqeeliyaan un ay u soo hadhay inay yihiin oo wax kale iyo xikmad iyo caqli iyo dood iyo waxba u hadhay inuuna jirin marka saa hadday mar meeshaa gaadheen ilaahayna subxaana wa tacaalaa goodi iyo cagajugleyn baa la keenayoo waxaa la yidhi falanudiiqanna waan dhadhansiinaynaa waan dhadhansiinaynaa aladiina kuwii kafaruu gaaloobay cadaaban cadaab baan dhadhansiinaynaa shadiidan oo adag walanajziyannahum waannu ku abaalmarin doonnaa aswa aladii kii kan ugu xun kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan ay ahaayeen yaannu ku abaalmarinaynaa marka sidaasuu ilaah yidhi subxaana wa tacaalaa hadday qur'aankii ilaahay in lagu buuqo ay keeneen waxaa la yidhi iyagana sidaas oo kale ayaa muxuu ahay ayaa ku dhacaysa falanudiiqanna aladiina kafaruu cadaaban shadiidan walanajziyannahum aswa'a aladii kaanuu yacmaluun daalika kaas cadaabkaa kan ugu xuna jazaa'u acdaa'i illaahi ilaahay cadowgiisa abaalmarkii abaalkoodii weeye annaaru naar weeye ka beddel daalika kaa aan soo sheegnay oo la yidhi falanudiiqanna aladiina kafaruu cadaaban shadiidan walanajziyannahum aswa'a aladii kaanuu yacmaluun daalika cadaabkaasi jazaa'u acdaa'i illaahi ilaahay cadowgiisa cadowgaa abaalkiisi weeye annaaru naar weeye lahum waxaa u sugnaaday fiihaa naartaa dhexdeeda daarulkhuldi nagaadiga waxaa weye sartiisii meeshay ku nagaan lahaayeen weeye jazaa'an waa la abaalmariyey bimaa bisababi maa sababtii baa lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen biaayaatinaa aayaadkanaga yajxaduuna inay diidaan ay ahaayeen wa qaala aladiina markay saa isu eed eedi jireen markii naarta lagu guro yaa mid walba midka kale oo khaasatan kuwii wax daba socodka ahaa kuwaasaa yaa yaa muxuu ahaayey yaa calaacalaya wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay rabbanaa rabbigayow arinaa na tusi alladayni labadii adallaana na baadiyeeyey oo min aljinni jinni ah waalinsi insi ah najcalhumaa waan yeelaynaa taxta aqdaaminaa gommadahanaga hoostooda waanu ku istaagaynaa oo mayagaa ku istaagi kara miyay u jiifanayaan markay ku istaagayaan najcalhumaa waan yeelaynaa taxta aqdaaminaa liyakuunaa inay ahaadaan min alasfaliina waxaa min alasfaliina kuwa ugu hooseeyo inay ahaadaan haadaa wabillaahi tawfiiq